maamulka jubbaland oo ka duulaya muhiimada ay leedahay horumarinta iyo isku socodka wadooyinka ee bulshada ayaa bilowday qorshe lagu dhammaystirayo wadada xidhiidhisa janaale cabdale iyo afmadow taasi oo hore ay dowladda u dhistay saddex iyo toban kilomitira wejiga labaad ee dhismaha wadada oo gaaraya ilaa iyo laba iyo labaatan kilomitir ayaa si isku tashi ah waxaa u dhisaya maamulka jubbaland iyo bulshada deegaanka oo iskaashanaya wejigan wuxuu bilaabmay iyadoo laga jaray geedaha ku xeeran wadada iyo in la saaray jayga madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland mudane cabdiqaadir xaaji maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa halkaasi gaaray si loo dardargeliyo wejiga labaad ee wadadaasi oo muhiim u ah isku socodka bulshada ganacsatada qurbajoogta iyo bulshada deegaanka ayuu madaxweyne ku-xigeenku ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan halkaan waxaa u taagannahay waa dhammaystirka waddada isku xirta bulugduudi janaax cabdalle oo ay ka dhiman tahay laba iyo labaatan kilomitir waddada muhiimaddeeda waa la garanayaa dowladda jubbaland waxay go-aansatay in sida u dhafsaha badan loo dhammaystiro waana bilaabanaysaa maanta ee bilaabatay birin haddii halleedmo howsha qucuseed baa bilaabmayso waxayna ka bilaabmaysaa xaruntan lafaha ragga waxayna ku socotaa waa isku tashi ee dowladda jubbaland isku tashanayso ayadoo isku duuban shacab iyo dowladd iyo ciidan iyo isku duuban bay waddadan dhammaystiraysaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka reer jubbaland inay kaga soo qayb galaan dhammaystirka waddadan gaar ahaan qurba joogta inay gacan xoogle ka geystaan dhammaystirka waddada laba iyo labaatan kilomitir isku xirta buulguduud iyo janaax cabdalle oo muhiimad gaar noo leh saldhigay ka bilaabanaysa meesha hadda joogna waaye waxaan ugu ambaliyaynaya ku ammaanaya ku boogaadanaya dhammaan ciidamada qalabka sida ee dowladda jubbaland iyo saaxiibada caalamigaaba doorka ay ka qaateen sugidda amniga iyo difaaca dalka waddada saacaddan laga bilaabo howsheeda waa bilaabata dhammaystirka deegaanka janaale cabdale wuxuu masaafo ahaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyo afmadow oo u jiraa masaafo dhan lixdan kilomitira